asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaan wareysanaynaa nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee walaayada banaadir waxaana ka wareysanaynaa xaaladda suuqyada magaalada muqdisho oo xiran kadib markii dowladda federaalka canshuur dheeraad ah ay kusoo rogtay ganacsaduna ay sheegeen inaanay xamili karin qarashka dowladda federaalk ay duldhigtay nabadoon marka hore kusoo dhawo idaacadda islamiga alfurqaan bismi illaahi waa ku dhowa
maxaad kala socotaa xaaladda suuqyada ee caasimadda muqdisho wax badan baan kala soconnaa war iguma seeganaa dadka muqdisho jooga oo soo ganacsatada iyo midaan ganacsato ahaynba ummaddu way dhibanta nimankan aad dowladda ku sheegaysa u dhibanta suuqa waxaa lagu soo rogay canshuuro dheeraad ah ayaa maaragtay awal laga qaadi jiray haddana waa la sii saa-idiyey isbaarada iyo baaddu u dheer badeecadu markay dekada ka soo baxdo dhowr iyo labaatan isbaaraha ku taal oo mid walba gooni haddii laykoni u rabto ninku markuu baqaarkiisa fadhiyo mooryaan baa u imaanaysa waxay leeyihin adeer qaadkiibaa noo gooyey maaragtay de naga dhiib qaadka ama qadada naga dhiib kuma dhaco inuu diido way dilhayaan marka dadku waa dhiban yahay waxaana horta maaragtay dowlad ma ahane maaragtay waa dadka haddii nimanka dhulboobka oo wax walba xaraashahaya weeye waa dadka afka qalaad roberland lagu yiraaho dhulka waxa booba dadka iyo dalkii booba waa hadde lakoonaya waa sidaas hadda dadkiina ayaga laftigoodu rucbi baa ku dhacdo sidii dowladdii maxamed siyaad barre inay inta kacdoon ku sameeyaan iska dulqaadaan ma awoodaana baadaasay haddii lakoron yahay ayay iska dhiibahayaan waxaan ognahay ganacsatadii qaar badan intuu adkaysan waaday oo masallifay inay dabadaha u carareen waagii hore dadka aan waxaysanoo danyi yartaaha maaragtay tahriibi jiray hadda dadkii hantida haystay baa tahriibihaya oo u adkaysan waaday marka laga soo tago canshuurta dekada lagu qaado ilaa intaa maraa badeecada la canshuuraa waxaa la canshuuraa lama tirin karo dekada waa lagu canshuuraa dekari dekada iridkeeda isbaaraa taal wax yar markii lasoo socdo mid kalaa taal ilaa baqaarka suuqa dhexdiisa suuqyaasha dhexdooda mid walba isbaaraa taal inta la dejin maayaa laleeyahay haddaada intaa keen xisaab male waa tiro beeshay markii baqaarka la geshana baadaa iska socota nimanka dowladda sheeganhayaa hadba canshuurtay kordhinhayaan waa u imaanaya waxay leeyihin qolada maaliyaddaan nahay waa u imaanayaan waxay leeyihin turbaxaggaar turbataariyaan nahay wax ciidankii waxaan nahay haddii lakoran yahay xaafadaha saas adugu hilib bisil oo layska cunahayo cidlo yaal dugaag oo dhani cunahayo ayaa ganacsatadii noqotay dhibkaasa hadi haysta waxa haddii lakoran yahay ilaahay waa ka dulqaadi karaa ayaguna jaajuuseyntiibaa inta badatay mid oran kara oo kan is aamini maayaano mid oran kara war waxaan seeg haddii lakoran yahay ka yeela laguma arko nin walba wadanka cagabar iyo baahi baa ka jirta qof walba reerka inta loo yimaada waxaa layaa odaga iyo habarta iyo kulli nabad sugu noqda maaragtay mushaar baa laydiin qorhayaa marka ganacsatadii isma aamini karto oo waa la cabsanhaya dadkii saasa haysta wasiirka maaliyaddu dhowr marow la kulmay ee ganacsatada dhowr marow saxaafadda ka hadlay iminka waa ku dhici waayey maanta in uu saxaafadda ka hadlo ama ganacsada uu la kulmo taa cagsigeeda wasiiro kale oo aan maaliyadda shaqo ku lahayn ayaa ganacsatada u hanjabayay iyagoo saxaafadda ka soo muuqday maxaa taa ka ohan kartaa waxaan ka leedahay badi horta meel macaan ma leh kulli waa dad damiir raawayaan ahoo gaaladaa u shaqeeya gaaladuna waxay dadkan u samaysatay dadka inay bar ku barakiciso dadka cayrtayso dadku hadduu lacag haysto lama gumaysan karo laakiin markii la gacan mariyo hay-adaa u jooga meesha waxaa laleeyahay hay-adahan iska diiwaangeliya ayagaa maaragta cunto idin siinhayee marka qaabka hadda socdaa waa qaabkii ganacsatada loo tirtiri lahaa ummadda iyo macaa ganacsatada laftigeeduna gacnaha hayad hadii gacnaha ugu hoorsan lahaadeen hayada waa nuuca gumaysiga ugu daranoo haddii lakiran yahay ugu xun weeye dadku hadduu waxausa waxaysan ele hay-adan la yidhaaho ku fayla hay-adtaaba gumaysi hay-adaha nimanka haystaa waa raggi maaragtay saraakiisha iyo madaxda janaraalada ahaa oo howlgabka ay ku magacaabaan waa wada jaajuuseen weeye dhibaataa ka dhalanaysa waxaa la rabaa dadku inuu masaakiin noqdo cayr noqdo gacnaha hoorsado xerya loo sameeyo maaragtay sidaas haddii lakoran yahay la rabaa qaxooti baa hadda meelaha kenya looga sameeyey meel walba caradaas kenya iyo xamar agagaarkiisa bacxunoo gadgaduwan baa ka dhisan oo dadkii haddii liikuunu yahay laga xereeyey dadkii meel walba waa laga curyaamiyey beerihii markay usoo go-aan mid haddii tii maraykanku fardaha siin jiray ayaa loo keenaya gelaydii gaduudnayd oo hadday rabto dhacdado fardaha haddii liikuunu yahay lagala bacabsay xamar mar baan xaafad deganen baqaar xaafadda dhexdeedah ayaa w f b kiraysatay masage gaduudan oo dhacday ayaa maaragtay laga buuxshay bahal in jir aad moodo bahalla yaroo cayayaan ah ayaa ka soo baxay xaafadihiibay ku faafeen meeshay oogadaada kaa marto way bararaysaa markii la dejinhaya anuu goobjoog baan ahaa kuwaa dilaacay oo dhulka ku daatay ari carbeed baa cunay wuu ku baqbaqtii masagadii ayay ari carbeedki cunay wuu ku baqbaqtii iyo digaaggii waxaan isweydiina marka odayaasha xaafadda haddaan nahay see waxaan dadku u cunahaya maaragtay oo xoolihii iyo xayawaankii ku baabahayaan waxaa leeyihi suntii dabkaa yaraynaysa oo dilaysa marka cudurro kaley beeraysaa maahane markaas dadku hore ka shumi mahayo ku dhiman mahayo laakiin cudur kaley reeb cudurro kaley reebaysaa waxa dadka la siiyaana waa sidaas marka waxaa leedahay in ganacsiga la cuuriyamay la doonayaa si bulshada in la qaxootiyeeyo ay ufudu ay u fudaato ha bulshada haddii dadka la curyaamiyo oo maaragtay cayr laga dhigo maaragtay gumaysiga u fududaanaya waa sida ay rabeen gaaladu waa sida ay ku soo duuleen hadda haddii laku ron yahay xilligii unisom uu soddonka iyo saddexda dowladood maraykanku isku keenay ingiriisku waa diiday anuu wuxuu yidhi ciidan yaana geyne waxaan dhaqaalahan ka curyaaminaynaa haddii laku ron yahay beerahoodu markuu soo go-o badar baan u geynaynaa makiinadaan siinaynaa dhirta jara dhuxul shitaa leenahay ayagaa qandaraas ku siinaynaa dhuxushaas cidina ma rabta baddaa lagu soo daadinhaya si dhulku u nabaadguuro dhulku markuu nabaad uu dhir waado hawaduna waa isbedelaysaa roobabkuna waa ku yaraanhayaan xooluhuna meelay daaqaan ma helhayaan iyo meelay harsadaan marka intaasaaman heli ka raade soomaalidu waa dagaalkay dagaalka way taqaan waa dagaalyahane saasaan u xaalufinaynaade maraykanka ciidankaa nagadaa maraykanku waa diida wuxuu yidhi waxaan haddeeraan soo qabqabanaynaa silig badan waa kii keenay siligaas dadka in lagu xereeyo oo maaragtay rooti loogu dhexdaasho oo maaragtay ayuu u keenay dadka lagu xereeyo waa siliga haddeerba meelaha qaar een laga helo la yirahdo oo la yirahdo siliga amerikaanka waa siliga amerikaanka la yidhaahdo ingiriisku hal ninoo askariya ma keenin wuu diiday markii dambe barnaamijka ingiriiska la qaata in maaragtay badarka badar laga horgeeyo maaragtay dadka ahaa kaararka wax loogu shubo inay shaqaystaan la diida ganacsatada la barakiciyo oo la curyaamiyo dhaqaalaha laga dilo waa barnaamijkii ingiriiska barnaamijkii ingiriisku waagaa soo jeedsay weeye midka socdaa oo beeruhu markay soo go-aan badarka lagu geynhayo oo ganacsatada lagu barakicinhayo hadi weeye aad baan u fahmay si wanaagsan ayaadna noogu faahfaahisay ajar allah kaa siiyo aan la soo koobi karin madaxda dowladda federaalka ah ganacsatadii waxay ku soo rogayaan canshuur isdabajooga waa soo baryaba waa keenayaan mid hor leh nin kastaba wuxuu soo curinayaa mashruuc oo lacag ku qaada karo habeenka ku xiga sidoo kale maalinta ku xigta sidoo kale waa kuwa gaar heer ay qabuuraha faagaan si ay lacag u helaan oo ay meydadka soo bixiyaan oo ay yidhaahdaan markii meydka lala baxayana waa in lacagna la siiyo haddana marka goormay dhargayaan nimankan maaragtay siyaasiyiinta ah oo shisheeyaha la shaqeeya horta dadka in la qaldo idaacadaha qaarkood qayb bay ka qaateen dowlad bay leeyihiin wuxuu meeshana dowladi ma joogto dadkii marka wax magaratada ah oo aan xogta siyaasadda la socon warkaasuu run moodhayaa dowlad midda kale weligood ma dhargahayaan boorso salka ka dalooshay kulligood wataan sideedana waxaa la yidhi nimaan xalaali deeqin xaaraantu ma deeqdo waxaan laga dharga xaaraan lagama dhargo maalla lagama dharga iimaankaa laga dharga ma garatay waxay dhargahayaan qabri markii la geeyo ishooda ciid laga buuxsho afka ciida u gashay dhargahayaan mar kale ma dhargahayaan ummaddan aad ujeeda dhibaatada lagu hayo oo ganacsigii laga curyaaminhayo ama laga burburinhayo oo maaragtay dhaqan xumo lagu faafinayo iyo maandooriye iyo maarata waxyaabo badan oo shareecada islaamka lid ku ah oo ciidamo shisheeye ay gumaysanayaan dul fadhiyaan maxay tahay tallaabada la gudboon tallaabada la gudboon waa lagu yaqaan horta hadda ganacsatada kaliyahan ka hadlaynade waxyaalo canshuuraha ka daran oo dorogadu ka mid tahay oo anshaxumada iyo tumashadu ka mid tahay ayaa dadkii lagu hayaa meel walba oo maskaxdii laga qabsaday inta badda xamar ku teedsan meel walba hoteeladu saasay u safan yihiin maaragtay fisqiga lagu samaynhayo marka lacagtan waaba midda ugu ra waa tan ugu dhib yar midda canshuurta saa'idka oo suuqa lagu haya waaba midda ugu dhib yar waxyaalaha haddii ilakuran yahay dalka laga haya marka dalka dadka waxaa la gudboon inay iska dhiciyaan xoog baa lagu haystaa wixii xoog lagaaga qaatana xoog baa lagu soo ceshadaa oo lacagta baada looga qaadahayo oo canshuuraha canshuur sideedaba horta waxaa la rabaa canshuur dadweynaha in wax loogu qabto caafimaadka biyaha korontada canshuurta dadka laga qaadaa waxaa la rabaa inay dadkii ku noqoto oo dadki wax loogu qabto dadkii dib ugu noqoto kuwaan ayagaa jeebabka ku shubanhaya dadki wax loogu qaban maayo ha sidaas aawadeed waxaan kula dadka kula talinhayaa inay iska dhiciyaan oo lacagta baada looga qaadanayo hub kala baxaan ayaga haddii ilakuurun yahay ayaga adag shacabku hadduu isubeeyo oo ku tashado dulligan inuu haddii ilakuurun yahay iska qaado ayagaa ka adag oo ka xoog badan oo ka hanti badan marka marka waxaad leedahay xoogaa ha dagaalamaan si canshuurta looga yareeyo mise waxaad leedahay maamulka dhan ha riidaan oo meesha ka saaro maamulka dhan ha rideen waxay tahay canshuurta haddii ilakuurun yahay waa ganacsatada laftigeeda waxaan leedahay waxaan aad baada ku bixinaysaan oo dadkii lagu laynhayo oo gabdhihiinni lagu kufsanhayo oo maaragtay ummaddii diintii lagula dirirhaya